halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo muujadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sarreyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo waxaanan haatan horay idinku sii wadaynaa waxyiyadii nebi yo'eel nebi yo'eel wuxuu doorbiin ama weynaysada ruuxa ku eegayaa mustaqbalka wuxuuna ka hadlayaa maaddada ku saabsan maalinta rabbiga waxaa nebi yo'eel uu siinayaa dadka waxiyo badan oo quseeya sida maalinta rabbiga ugu dambaysa ay noqon doonto waxaan nebigu ilaa iyo iminka uu la soo hadlay kuwa sakhraanka ah wadaaddada rabbiga iyo beeralayda uu la hadli doono mar dhow waxaanan ilaa iyo haatan soo aragnay laba waxyaabood oo ka mid ah tobanka waxyaabood ee dadku ay yeelayaan markii dhibaatidu ay bilaabato marka koowaad dadku waxay bilaabayaan inay baroortaan oo waxay u barooranayaan sida gabar yar oo markaasi la soo guursaday oo ninkeedii ay jecleed ka dhintay tan labaadna waxa weeye in wadaaddada rabbigu ay baroortaan ama ay ooyaan waxaan arkaynaa inta ka harsan tobanka waxyaabood ee dadku ay sameeyaan markii wakhtiga uu xumaado yo'eel wuxuu la hadlay sakhraamiinta wuxuu kaloo la hadlay wadaaddada iminkana wuxuu la hadlayaa beeralayda weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka koowaad waxaanan iminka isla eegaynaa aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan kuwiinna beerayda ahow isku naxa oo kuwiinna beeraha canabka ka shaqeeyow u ooya sarreenka iyo shiciirka aawadood waayo beerta midhaheedii way baabi'een canabkii wuu engegay oo berdihii wuu dhaday oo geedkii rumaanka iyo geedkii timirta iyo geedkii tufaaxa iyo xataa dhirtii berrinka ku tiil oo dhammu way wada engegeen oo farxaddiina way ka dhammaatay bini'aadmiga haddaba tan saddexaad oo dadku ay samayn doonaan xilligaas waxay noqon doontaa inay isku naxaan tan afraad ee la arki doono wakhtigaasna waxa weeye in beeralaydu ay aad iyo aad ugu barooran doonaan midhihii sannadka oo la waayey geedka tufaaxa haddaba waxaa loola jeedaa dhegaystayaal kanliimada oo ah kan ka baxa dhulka israa'iil taasna waxaan filayaa inay qaldantay tarjumadii hore geedka tufaaxa marka la leeyahay haddaba geed tufaax kuma yaalo bariga dhexe weli waxaannu dhegaystayaal horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubkan waxaanan la soo kala baxaynaa baalka kun boqol sagaal iyo soddon ee axdigii hore cutubka koowaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan kuwiinna wadaaddada ahow jooniyado guntada oo ooya oo kuwiinna meesha allabariga ka adeegow baroorta ilaahayga mididiinnadiisow kaalaya oo habeenka oo dhan joonyado ku jiifa waayo qurbaankii haruurka iyo qurbaankii cabniinkaba waa laga joojiyey gurigii ilaahiinna tan shanaad iyo tan lixaad oo ay tahay in dadku ay sameeyaan wakhtigaas isaga ah ee dhibka iyo shiddada badan ee beerihii la waayey ayaa waxay tahay in wadaaddada jooniyado ay guntadaan oo welibana ay ooyaan kuwaasuna waa kuwa allabariga ka adeega maalintaas iyada ah wadaaddadu kama ayan adeegi jirin ama ma ayan gudan jirin howshooda weliba maalintaasi waxay tilmaamaysaa wakhti mustaqbalka ah oo masaa'ib sida tii anyaxa oo kale ah inay imaan doonto wadaaddadu heli maayaan wax ay ku bixiyaan allabariga waxayna ahayd inay habeenka oo dhan joonyado xirnaadaan oo dambasna madaxa u saarnaado waayo ma haystaan qurbaankii haruurka iyo kii cabniinka dhaqaalihii dalka waxaa burburiyey anyaxa oo waxaa la la'yahay cunno lagu sameeyo qurbaankii rabbiga aafada dhacday aawadeed ilaah wuxuu marar badan shaaca ka qaaday inaannu ku farxin allabari marba haddii qofka niyaddiisu aanay isaga la joogin rabbigu wuxuu eegayaa qalbiga ama niyadda dadka laakiin xeerka xoogga la saari maayo aayadahaasi wuxuu dadka weydiisanayaa inay isaga u sameeyaan waxyaabo uusan weydiisan markii ilaah uu soo dejiyey sharcigii nebi muuse lagu siiyey siinaai ayaa waxaa sharciga la socday maalmo ciide ah wuxuu iyaga u sheegay inaanay fool qulubsan isaga la hor imaanin wuxuu ilaah ka doonayaa iyaga inay la hor yimaadaan weji iyo niyad farxad leh waxaa suuragal ah in kuwo badan oo kiniisadaha ama wehelnimada inala jooga ayan faraxsaneen waxaanaad arkaysaa xitaa wadaaddada qaar inaanay faraxsanayn markii ay wehelnimada masiixiyiinta joogaan qofka masiixiga ah waa inuu farxo haddiise uusan faraxsanayn dhibaati haysata awgeed waa inuu ilaah salaad la hor yimaado maxaa haddaba ilaah uu ugu leeyahay dadkiisa waxaan doonayaa inaad cabaaddaan oo qaylisaan waxa ugu wacan dembi dadka ku dhex jira aawgii waana asbaabta bulshadayada farxaddii looga la'yahay farxadina dhegaystow jiri maysa marba haddii shakhsiyaadku ay leeyihiin farxad darro iyo xumaan kale ilaah wuxuu leeyahay waxaan garanayaa inaad dembiilayaal tihiin inkastoo aanan dembiyadiinna jeclayn buu leeyahay ilaah waxaan idinka doonayaa inaan idinka arko ama ay iga keen muuqato toobadkeen weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal kitaabkii nebi yo-el cutubka koowaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddaba soo naadiya oo shir ku dhawaaqa oo soo wada ururiya odayaasha iyo dadka dalka deggan oo dhan oo waxaad isugu keentaan guriga rabbiga ilaahiinna ah oo markaas rabbiga u qeeshada tan toddobaad oo dadku ay samaynayaan ayaa waxay tahay waa markii xaalka uu xumaade e inay soo naadiyaan ilaah horay uma uusan weyddiisan iyaga welibana ilaah ma siinin sharci dadku ay ku soomayaan oo ku qoran kitaabka sharciga hadda ka hor oo sharci soon lama bixin ilaa la arko in dadku ay dembi galaan si markaasi dembigii looga baxo ayaa waxaa la doonayaa in toobadkeen ilaah loogu yimaado oo la tukado ama la badsado baryada rabbiga iyo soonka dembiga keliya ee nebi yo-el iminka uu inoo sheegayo waxa weeye sakhradda waana waxa burburinaya qaranka maxaa yeelay sakhraddu waxay burburisaa dadka oo dhan oo waxay dhibaatooyin u soo jiidaa dadka waxayna dadka ka dhufsataa fikirkii caadiga ahaa oo welibana awood uma lahan ay ku sameeyaan xukun xaq ah tan siddeedaad ee dadku ay samaynayaan markii dhibaato ay dhacdo waxa weeye inay ku dhawaaqaan shir quduus ah waxaa loola jeedaa inay isku yimaadaan waayo ilaah wuxuu doonayaa inay isku yimaadaan oy hortiisa ku farxaan wuxuu iminkana ku leeyahay waa inaad markii aad dhibaatootaan shir quduus ah isugu timaadaan marka ay sidaasi tahay dhegaysta ayaa waxaan tan sagaalaad ee ay samaynayaan dadka markii daanno ay timaado waxay tahay in odayaasha oo dhan ay iswada urursadaan oo waxay isugu soo ururayaan guriga rabbiga oo wakhtigaasi ku yiilay magaalada yeruusaalem haddaba waxaa jira wakhti ay tahay in kiniisadaha laysugu yimaado waxaa la wada ogsoon yahay in dadku ay ku bataan goobaha wax lagu caabudo wakhtiga dhibaatida waxaase ahmiyaddu ay tahay in qofku uu garanayo kan loo imaanayo waa in dadku ay masiixa ilaah hor keenaan baryootankooda oy ilaah ku soo hordhigaan magaca masiixa tan tobanaad oo dadku ay samaynayaan waa inay u soo cawdaan ilaah oy u sheegaan dhibka iyaga haya maxay haddaba sidaasi u yeelayaan waxay sidaasi u yeelayaan waxa weeye in ilaah uu naxariis badan yahay oo welibana uu nimcaalo yahay ilaah wuxuu doonayaa inuu ina cafiyo haddii aynu dembiyadeenna u qiranno waxay ahayd inay u yimaadaan wakhtigan dhibka badan oo rabbiguna wuxuu maqlayaa dhibaatooyinka haya oo welibana wuxuu uga soo jawaabayaa salaadooda nebi yo-el wuxuu u digayaa dadkaas wuxuuna siinayaa tobankaasi waxyaabood ama shuruud oo ay tahay in wakhtiga dhibka la sameeyo marka ay sidaasi tahay haddii ay doonayaan inay helaan barakadii ilaah waa in tobankaasi waxyaabood laga helo noloshooda haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal barnaamijkan ayaannu haatan horay waxaannu u sii ambaqaadaynaa kitaabkii nebi yo-el cutubka koowaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waxaa hoogtay maalintaas waayo maalinta rabbigu way soo dhowdahay oo waxay u imaanaysaa sida halligaad ka imaanaysa xagga ilaaha qaadirka ah wuxuu ilaah leeyahay waxaa hoogtay maalintaas haddii aad weyddiin lahayd nebi yo-el oo aad ku odhan lahayd war waa maxay maalinta aad ka hadlayso wuxuu kugu odhan lahaa waayo maalintii rabbigu way soo dhowdahay oo waxay u imaanaysaa sida halligaad ka imaanaysa xagga ilaaha qaadirka ah haddaba waxaa masaalkaasi anyaxa uu tilmaamayaa mid kale oo imaanaya mustaqbalka oo masaa'ibtan anyaxa ee halkan laynoogu sheegayo waxay sawir u tahay maalin mustaqbalka imaanaysa ah waana maalintii rabbiga oo soo dhowaanaysa oo waxay u imaanaysaa sida halligaad ka imaanaysa xaggii ilaaha qaadirka ah marka ay sidan tahay farriinta nebigu waa qasab inay u digtay dadka nebi yo-el iminka wuxuu u sheegayaa wax ku saabsan mustaqbalka oo imaanaya iyo waxyaalihii laga ballanqaaday addoonkii rabbiga ee nebi daa'uud ahaa oo welibana ahaa boqorkii reer banu israa'iil daa'uud ayaa mar kale la soo kicin doonaa inuu xukumo boqortooyada dunida waxaana idlaanaya dagaalada oo dhulka oo dhammina wuxuu noqonayaa nabad nebiyadii oo dhan waxay ka hadleen arrinkaasi laakiin waxay kaloo ka hadleen waxa nebigu halkan uu inoogu sheegayo ee qusaysa maalinta ugu dambaysta ee loo yaqaano maalintii rabbiga waa in maalinta rabbiga loo garto sida ay tahayoo ah maalmaha qorniinka laynoogu sheegayo ee shadiidka ah waxaannu haatan innaga ku jirnaa wakhtiga loo yaqaano wakhtigii dadka waxaana wakhtigaasi uu ka soo bilowday markii nebukadnesar uu qabsaday xukunkii quruumaha dhulka oo dhan wakhtigiisii sayid ciise masiixna wuxuu wakhtigaasi u yaqaanaa wakhtiga quruumaha wuxuuna leeyahay sida ku qoran injiilka sida luukas oo u qoray cutubka kow iyo labaatanaad aayadda afar iyo labaatanaad sida tan waxaynu ku dhici doonnaa seef afkeeda oo waa la qabsan doonaa oo quruumaha oo dhan la geyn doonaa quruumuhana yeruusaalem ayay ku tuman doonaan ilaa wakhtiga quruumuhu ka dhammaado waxaannu markaasi dhegaystayaal iminka ku jirnaa wakhtigaas isaga ah oo waana dadka kuwa xukunka haysta maanta oo haddii ay dhibaato timaadana waxaynu ku soo cararnaa maxkamadaha halkaasoo aynu cadaalad ka doon doonno ilaahna lama xusuusto ninna garan maayo laakiin wuxuu ku jiraa dhaarteenna iyo markii aynu wax jaa'ifaynayno doctor lowis jifer oo maalinta dadka ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay duluucda waxaa mararka qaar daboolaya mufasiriinta waxaase lagu soo xiganayaa markii aad eegto kitaabka axdiga cusub warqaddan koowaad ee reer korintos cutubka afaraad aayadda saddexaad markaasoo rasuul bawlos uu lahaa laakiin waa ila yar tahay inaad idinku i xukuntaan ama in dad kale i xukumo xataa aniga qudhaydu isma xukumo haddaba marka uu leeyahay dad kale i xukumo ayaa taasoo ay ka micno tahay xukunka dadka ee wakhtigan waana haddaan si saxiix ah oo cilmiyan ah idinku fasiro wakhtiga quruumaha waxaan ku noolnahay wakhtigii dadka haddaba imaqla waxaa maanta dunida ka jira ama ku badan bini'aadamnimada dadkuna waxay la tahay inay dhibaatooyinkooda ay xallin karaan oo ay ka shaqayn karaan mashaakilaadkooda oo dhan marka ay sidaasi tahay qof waliba oo dunida jooga ayaa wuxuu bartamaha uga jira mashaakilaad marka ay sidaasi tahay saaxiib ninna ma leh ama ma haysto xalka dhibaatadiisa mid waliba oo siyaasi ahi ayay la tahay inuu xal u hayo dunida laakiin markii hoos ahaan aad u baarto xikmadaha kala duwan ee dadku uu qoro waxaad arkaysaa inaannu jirin nin xal u hayo mashaakilaadka dunida iyo mashaqooyinka dadka haya maanta nin waliba oo itaal iyo awood isbida ayaa laga dhowraynin inuu xal u keeno dunida maanta qorriinka wuxuu haddaba ka hadlayaa maalin kale oo aan ahayn maalintii rabbiga waana maalintii loo yaqaano maalintii ciise masiix rasuul bawlos ayaa wuxuu leeyahay hadiyaddiinna si aan hadiyaddiinna idinka dhinmin intaad sugaysaan muujinta rabbigeenna ciise masiix kan haddana idinku adkayn doona ilaa dhammaadka inaad eed la'aataan maalinta ciise masiix waa maxay maalintan ciise masiix ee qidcadii kore laynoogu soo sheegay waa maalinta uu u imaanayo inuu ka qaato kiniisaddiisa dunida waxaana kiniisadda oo dhan la horkeenayaa ama ay ka hor muuqanaysaa kursiga xukuumadda ee masiixa waxaanan markaasi anigu aan xusuusanayaa wakhtigaas isaga ah wixii rasuul bawlos uu inoogu sheegay cutubka koowaad aayadda lixaad ee warqaddii rasuulku uu u qoray reer filiboy waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan anigu waxaan aaminsanahay in kan shuqul wanaagsan idinku dhex bilaabay uu dhammayn doono ilamaa maalinta ciise masiix sayid ciise masiix wuxuu dhaqaalayn doonaa kuwiisa ilaa laga soo gaaro maalintaas markaasoo uu inaga qaadayo dunida oo waxaanan gacantiisa ka dhowri doonnaa inuu ina siiyo hadiyada kuweenna adeegayaasha ah iyo dhammaan rumaystayaasha haddaba kitaabka axdigii hore iyo kan axdiga cusub ayaa waxay labaduba ka hadlayaan maalinta rabbiga weli waxaannu isla eegaynaa waxyaabaha maalinta rabbiga looga qoray kitaabka axdiga cusub waxaanan la soo kala baxaynaa warqaddii labaad ee reer tesalonika cutubka labaad aayadda labaad waxaana qorriinka quduuska ahi uu inagu leeyahay sida tan inaan caqligiinnu dhaqso u qasmin ama aydnan u argagixin ruux ama hadal ama warqad sida mid annagu aanu soo dirnay sidii iyadoo maalintii rabbigu hadda joogto sidaad horay ugu soo barateen warqaddii hore ee reer tesalonika ayaa waxaa dad badan oo deegaankaasi degganaa ay la ahayd in kol dhow dadka la geynaya xagga samada sare oo ciise masiix uu soo noqonayo marka uu leeyahay sida in maalintii rabbiga ay hadda joogto ayaa taasu ay u dhacaysaa maalintii masiixa haddaba rasuul bawlos wuxuu u xaqiijinayaa marka uu leeyahay sida in maalintii rabbigu ay hadda joogto ayaa taasu ay u dhacaysaa maalintii masiixa haddaba rasuul bawlos wuxuu u xaqiijinayaa rumaystayaasha in maalinta rabbiga ee aarsashada leh aanay gaari doonin oo ka hor ayaa laga wadayaa ama laga qaadayaa dhulka balse waxaa caddeeyey taasi nebi yo-el oo wuxuu inoo sheegay sida maalinta rabbigu ay noqonayso maalintaasu waa maalin dhibaato badan oo gudcur ah marka ay sidaasi tahay nebi yo-el wuxuu u sharaxayaa xaalka si ka duwan sida ay nebiyada kale uga hadlayaan maalintaas dadka cibraaniyada ah waxay berigii hore intaan waxyiga imaan u haysteen in maalinta rabbigu ay noqon doonto mid wacan waxay la ahayd inay tahay maalin barako iyo kheyr badan balse iminka waxaa nebigu uu leeyahay maalintaasu waxay noqon doontaa mid shiddo iyo wareer badan oo ah maalin ilaah xaqdarrada uu dhulka keeni doono waa maalin la mid ah sida maalintii masaa'ibta anyaxa ka dhacday dalka israa'iil oo dadkiina ay waayeen waxay cunaan haba yaraatee waayo waxaa dhulkii halakeeyey anyax guuto guuto u socda oo burburiyey saraacii beeraha waxaa maalinta rabbiga loola jeedaa haddaba marka masiixu uu dhulka imaan doono oo uu boqortooyadiisa ka taagi doono waana marka mu'miniintiisu ay ka hor muuqan doonaan waana rajada lagu bayaamiyey kitaabka axdigii hore waana waxyaabo uu ina barayo kitaabka axdigii hore waxaan filayaa inaad aragtay ahmiyadda ay leedahay barashada qoolka ilaah waayo waxyaabo badan oo isaga kaa darsanaa ayaa lagu bayaaminayaa marka aad akhriyayso hadalladii ilaah kuwo badan oo idinka mid ah ayaa waxaan hubaa inaanay weligood maqal nebigan la yidhaahdo iyo eel kaasoo aynu waxbarashadiisan waxyiga ah kala soo baxayno waxyaabo badan oo wax ku ool ah marka ay sidaasi tahay waxaad garanaysaa iminka waxa maalinta rabbigu ay tahay maalinta rabbigu waa yowmatal xisaabka marka dadka oo dhan ay ka hor muuqan doonaan masiixa waana kuwa aan samada loo qaadin haddaba nebiyada oo dhan waxyaabo badan bay ka leeyihiin maalinta weyn ee rabbiga marka innagana waxaynu u baahan nahay inaynu aragno ama aqoonsanno waxa maalinta rabbigu ay ka micno tahay iyo sida ay noqon doonto waxaanan iminka haysannaa talooyin iyo waxyiga nebiyada oo inoogu qoran kitaabka quduuska ah ee baibalka markaa haddaan idiin soo koobo waxay tahay wakhtiga dadka ama quruumaha ayaa wakhtigaas uu noqonayaa maalmaheenna tan labaadna waxa weeye maalinta oo ah maalinta ciise masiix oo ah maalin imaanaysa mustaqbalka waana marka uu kiniisadda ka qaadayo dunida tan saddexaadna waxa weeye inay jirtay maalinta rabbiga oo iyaduna ay ka bilaabanayso wakhtiga dhibka weyn marka ay sidaasi tahay innagu garan mayno wakhtiga dhabta ah ee maalintaasu ay bilaabanayso waxaa keliya oo garanaya oo ay ku qoran tahay xusuus qorka ilaah innaguna garan mayno mana ahan wax ka mid ah dadka maskaxdiisa haddaba maalinta rabbiga lama mid ahan tan ku qoran kitaabka muujinta cutubka koowaad aayadda tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan maalintii rabbiga waxaan ku jiray ruuxa oo waxaan meel iga dambaysa ka maqlay cod weyn oo ah sidii buun oo leh wixii aad aragtid buu ku qor marka maalintaasu waa maalin ka duwan maalinta rabbiga ee haatan yo-eel uu ka hadlayo dad badan bay la tahay in labadaasi maalin ay isla mid yihiin hase yeeshee isku mid ma ahan waayo rabbiga maalintiisa iyo maalintii rabbiga way kala duwan yihiin marka ay sidaasi tahay ayaannu dhegaystayaal cashirkeenna caawi intaasi ku soo gunaanadaynaa wixii su'aal ah ee aad qabtaanna waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala soo xidhiirtaan cinwaankayaga aynu dhammaadka barnaamijka idiin siin doonno
masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin